kulan wacan dhegayste waa mar kale iyo barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay idiin soo saarta hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyaasha u s ed midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda ee swiden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gate iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waxaanan maanta kusoo qaadanaynaa sida loo maareeyo cayayaanka dalagyada baabi'iya loona beerto dalag caafimaad qaba oo saaxiib la ah deegaanka iyadoo la adeegsanaya hab la isku dhafayo dalagyada oo aan la isticmaalaynin suntan cayayaanka disha magacaygu waa abubakar moxamed soo dhowaada mar kale kulan wanaagsan maxaan uga hadlaynaa maaraynta cudurrada iyo cayayaanka sababtu waa inay arrintani muhiim u tahay ka hortagga lagu samaynayo cudurrada iyo cayayaanka sida tooska ah iyo sida dadban u waxyeelaynaya dalagga hoosna u dhigaya wax soo saarkaaga haddii aadan wax ka qabanna aad dalaggaagii ku khasaarayso isku dhafka wax soo saarka waxay qayb ka qaadataa maaraynta cayayaanka waxay xaqiijinaysaa bedqabka wax soo saarkaaga waxayna yaraynaysaa waxyeelada cayayaanka iyo cudurrada geysanayaan waxa kale oo ay yaraynaysaa isticmaalka aad ku isticmaali lahayd beertaada sunta cayayaan dilaha habkan aad cayayaanka ugu maaraynayso isku dhafka dalagyada waa mid khatarta caafimaad ee dadka gaaraysa yaraynaya sidoo kale deegaanka u wanaagsan waana hab aad cayayaanka kula dagaalamayso qaab la saaxiib ah deegaanka haddaba habkani muxuu yahay si aan wax badan uga ogaano aan la hadalno khubarada barnaamijkeenna martida ku ah xasan nuur cismaan oo ka tirsan s t s international solidarity iyo xasan cali diiriye oo ka socda hay-adda ka shaqaysa horumarinta iyo dhismaha bulshada oo loo soo gaabiyo s y p d waana khubaro dhinaca beeraha aqoon u leh waxaan ku hormarayaa xasan ee nuur cismaan
habka isku dhafka dalagyada horta waxaa la yidhaahdaa dalagyada badan laba hal wixii ka badan in beerta lagu abuuro hal iyo wixii ka badan in beerta loo abuuro horta waxaa la yidhahdaa habka isku dhafka dalagyada marka maxay inoo soo ziyaadiyaan beer ahaan maxay usoo ziyaadiyaan horta waxay usoo ziyaadiyaan dalaga qof haddii mid uu ku kasaaro ninka kale ugu baxsadaa qaarna waa isdhamaystiraanba sida galeyda iyo digirta oo kale hadii isku dhex saara digirta nitrogen nafaqay dhow ku shubtaa nitrogena galeydina iyadana sidoo kale waa qaadataa waa iskaabaan labadaas oo kale taas waa mid oo hada ahdaafka laga leeyahay waay laakiin haddana haddaan dhan kale ka fiira naftirkiisa wuxuu leeyahay shuruudo la raaco uu leeyahay oo markii la isku dhafayo dalagyada dalag kasta inta lasoo qabto la iskuma dhafi karo waxaa la diidaa horta marka koowaad dalagyo isku family ah oo isku family tirsadaa sida tusaale haddaa soo qaato xabuubleyd ku yihahdo xabuubleyd waxaa la keliya afka galaad lagu yihahdo galeydii iyo iyo muxuu ahaa qamadidii iyo masigidii ay kamid tahay isku famil waaye hal qoysi ka darsan yihiin marka dalagga isku qoyska ah waa inaan lagu beerin hal meel taas waa shuruudda koowaad laakiin haddii la kala duwo waxay markaas haddii hal dalag ama hal qoys lagu dhigo waxay keenaysaa in meeshii oo ku bataa cayaano qaasa inay ku bataan cuduro qaasa inay ku bataan tayadii dalagga inuu hoos u dhaco tiradiisa tirasusaarga xataa inay hoos u dhacdo taas waa mid lagu diida dalag isku famila ama isku qoys hadaa lagu dhigo midda kale dalagga isku qoyska si ay nafaqada dhulka kaga qaadaan marka labadii ayagaa taasana tartara meesha ka abuurma taas waxay keenaysaa inuu yaraado nafaqada dhulka ku jiro taasay keenaysaa marka anyhow taas marka qaybtaasi asaasa loo sameynaa waxaa kaloo jirta ayadana dadka isku dhafka nuucyo badan leh isku dhafka markaan ka hadlayno waxaa kaloo hal gobol beer ah in kaf gudihiisa dalagyo badan lagu beero marka maxay noqon kartaa laba mid loo fiirinayo dhul iyo mid loo fiirinayo maxay waqti sidaas si kale u dhaha laba dalag hal mar intaa iskula beero waxaan ka faa'idaystay dhulaan ka faa'idaystay ama dalag ka baxay waxaa la dalagga dil dalagana ka baxay mid kale haddana aan ku macnaha ku beeray isla halka gudihiisii labada meel waa mid waqtiga loo eegay midna markaa faa'iidada ay leeyihiin waxaa ka mid ah haddaan sii kusii darana maxsuulkii mid walba soo saaray horta waa okay galeyda oo kale haddii digirtaan tusaale suuqaa lagu dhex dhigo maxsuulka waa horumara midda kale waxaa helaysaa supplementary income ama income oo ziyaado ah oo oo galeydaadii ka dheer waa helaysaa faa'iido kaas intaas la eego waayahay sidee ayuu u maaraynayaa habkani cayayaanka beeralayda horta habab badan ay oo sameeyaan laakiin waxaa ka mid a habka haddaan soo kakoobo iyo habka u fiican gadaa anu ka sheegi doono hab dhaqameed aa jiro hab nolol nolol lagu control aa jiro hab iyo hab oo dhir laga keenay waxyaabo dhir laga keenay waa u naqaano macnaa sida geedkan geedkan soomaalida taqaana geed hindiga iyo iyo iyo basbaaska wixii lamid a naqan karo intaas buu sameeya dadka waa lagu control intaas intaa soo qaado marka midada soo qaado waxaa ka muhiimsan intaas oo dhigin in midada loo adeegsado hab la yidhaahdo in si wada jir ah loo maareeyo si wada jir markaa aniga habkii kala duwanaa cayayaanka lagu maareyn jiro in laisku daro tusaaleahaan in mar la adeegsado muxuu ahaa culture ahaan dhaqankii la adeegsado sida in abuur u adkeysan kara cudurada marka hore la beero cayaana lagu dulqaadan karo in la beero in la adeegsado noolad lagu kontaroolo sida baarafaadi iyo waxyaabaha cuna insectiska ama cayaanada cuna oo kale in ayaga la adeegsado iyo noolo wax laga keenay sida tankuushiga oo kale miraha oo waxaa la shiidaa aad u fuudulaba nafaqismi u ah bayadana u fiican miraha oo oo geedkan hindiga la yidhaahdo ama talaalka soomaalida u kala taqaanado mirihiisa inta la shiido biil lagu shubo laadin la baraysiiyo markay qasmaan kadib in la qabo beer dusheeda lagu buufiyo ayadana wax noola ka yimaadaan biobextagala wax noola ka yimaadaan la yidhahdaa inay habkaa isku dhex daraan chemicalkana marmarka in la bartan chemicalka in la bartan chemicalka oo shidaanka meelaan ka hadlaa marka haddii maxaa dhacayo chemicalka hadda beeraha kaliya loo adeegsado dhibaatada ay keenaysa waxaa kamid ah cayayaanka la qabsanaayo cayayaanka haddii la qabsadana wax waaye barabka makatarayso intaas waxaa si dheer waxay leedahay wax la yidhaahdo bay-aday dhibaatada keenaysaa carradii oo kale haddii si lagu buufiyo qaara waxay yihiin dhaqsi ka baxayninba oo ku jira kuwaas oo kale waxay keenayaan dhibaato bani-aadamkay xataa halis usoo gudbin karaan marka in sumaha laga weecdo la aado hab oo la yidhaahdo habka isku dhafka ah waaya noo sharax marka iyadoo aan sun la adeegsan sidee cayayaanka iyo cudurrada looga hortagi karaa
walaha waxaa waa maasanta abuurka horta haba badan oo waxaa jira laga hortegi karaa jiro qofka oo suuq isku taxalujinayo madabkuwad oo kale beerta nadaafadeeda oo kale inuu asoona soo adeegsa beerta nadaafadeeda inuu ilaaliyo macnaha mar walba qashinka ka falo qashinka beerta gudaheeda iyo hareeraha iyo meelaha oo dalagyada ka bixin sida faraha oo kale waxaasoo kale inuu nadiifiyo beertana marka koowaad intuusan dacdinna inuu digsi oo dhulka hoose geli karo oo ku falo si oo cayaanada dhulka hoose isku jiro dibadii u dhaadana sidii lagu baabi'iyo oo kale wixii dalagii hore kasoo haray oo kale iska gudo uu maxay ahayda baabi'iyo meesha uu ku harinba waxaa kaloo iyadana muhiim ah nafaqada beertana kor loo qaado kulamaa dalagaana nafaqadiisa ay fiican tahay isla difaaciisa waa badanaa waxaa kaloo iyadana muhiim ah xilliyada ay cayayaanku badan yihiin oo kale in aan xilligaas la beerin oo dib loogu dhig ama laga waacdo xilligaas oo kale in la nadiifiyo in waxay ahayd cara la caragadiyo beerto taasoo keenaysa macnaha in oo cayaankii dhulka hosiisa ku jira soo baxo halkaa oo ku dhinto banaanka loo keeno shimbiro iyo waxyaaba kale ay cunaan dalagyadii hore wixii kasoo harayna in la gubo tukale la baabi'iyo in la horumariyo nafaqada carrada sababto haddii carrada nafaqadeeda la horumariyo waxay keenaysaa in dalagu adkaysi ku yeesho iska caabiyo waxyaabaha dibadda kaga imaado iyo in dalagedis la adeegsado dalagyada qaara cayaanada cuno cayaano dalaga cunaan waxaa laga yaaba dalagka inay necban yihiin marka haddii dalaga loo gediyo inay ceeriyaan laga yaaba meesha ka saara marka dalagedis in la adeegsado in la adeegsado cayayaano iyo iyo muxuu ahaa geedo kale oo oo cuni kara cayaanadaas cuni kara in loo loo sameeyo waxaa kaloo iyana muhiim ah geedihi hore aan usoo sheegayno oo sida wixii laga tuujiyey in beerihii lagu buufiyo dalaga lagu buufiyo toon iyo iyo iyo muxuu ahaa bisbaasna asna in laisugu dardaro oo la shiido sidoo kale oo beerihii loo loogu buufiyo intaas waa laga suugan karaa iyadoo sun la adeegsanayn waayahay maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee ay tahay in loo adeegsado habkan isku dhafka dalagyada ah waa maasanta abu kor habkan dalagyada sababaha ugu waaweyn loo adeegsado in habkan isku dhafka dalagyada waxay tahay ta koowaad waxaa laga eegaa cayaanada oo kale hataan u eegno cayaanada waxaa ognahay dalagyo qaasay macnaha isku dalag walbaba isku cayayaan ma aha dalagba dalag kale cayayaankiisa uu ka duwan yahay marka cudurkiisana waa ka duwan yahay qashinka oo dhibana wuu ka duwan yahay marka saa darteeda haddii midkaan aan ku beero cayayaankaan dhibyay oo dib halkaan cuni jiray haddii dalag kale oo cayayaankaan dhibsana aan ku beero macnaheedu waxay keenaysaa marka in meeshii aan si kale anadoo qarash iyo waxyaabo kale iga bixinba cayaanadii ama qashinkii meesha inaan ka saaro waxaa kaloo jira iyadana dhanka nafaqada oo kale haddaan ka eegno iyadana nafaqada markaan ka eegno waxay dalagyada kala duwan isku nafaqa isticmaalid ma ah isku nafaqa isticmaalid ma dalagyada kala duwan yihiin qaara waxaa lagu yaqaanaa in dalagyada qaybahan dhow ay ka qaata xididadooda dhow yihiin qaarna waxaa la dhici kara xididayna dheryihiin oo xididha dheer ee tagud la yidhaahdo marka kuwa hoos inay nafaqaadka qaarka uga kor marka saa darteed waxay keenaysaa in aan nafaqadii aysan dhammaanin markii dalagyada laisku dhafo laakiin hal dalag haddii lagu celceliyo lagu celceliyo waxay keenaysaa in oo nafaqadii dhan uu halkaas dalada laba saq beertiina ay sidii ku baaba'do wax kasoo bixi waayaan kadibna labaad guur uu ku dhac taasay keenaysaa ta kale iyadana muhiimkaa waxay tahay xagga maxsuulkaha haddii laga eego waxay keenaysaa markii laba dalag laisku dhigo waxay keenaysaa maxsuulka in qofkan inuu ka gurto laba dalag kala duwan inuu gurto laakiin kan kale hal dalag hadduu ku dhigo waxay keenaysaa in dalagii hadduu ka baabaa bis waa ninkaas waa nin hal il leh hal il hadday ka baabaadana bis waa laakiin laba qofkii dhigtay mid hadduu bado mid kale kaga bixi karaa kuwaasi waa asbaabaha ugu muhiimsan ee dalagyada laisugu dhafo mahadsanid mudane kaasi waxa uu ahaa xasan nuur oo ah aqoon-yahan beeraha ah waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay idiin soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo kaashanaysa deeqbixiyayaasha kale ah u s ed midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda sweden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gate iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waa hagaag haddaba beeraley hababkan aad cayayaanka kula dagaalamayso waxay faa'iido u leeyihiin wax soo saarkaaga habkaasi ma aha wax dhib badan keliya waxaad u baahan tahay inaad qabatinto inaad isku dhex beerato dalagyo isqaadan kara oo cayayaanka iyo cudurrada iska difaaci kara ka sokow cudurrada oo ay yaraynayso waxay kaloo faa'iido u leedahay koruqaadista nafaqada ciidda haddii nafaqada ciiddu hagaagtana waa qayb ka mida in dalagga kuu beerani helo awood uu isaga celiyo cudurrada haddaba beeraley waa inaan cayayaanka iyo cudurrada ka ilaalinaa beerta innagoo adeegsanayna hababka suurtagalka ah kuna habboon keliyana habka iskudhafka dalagyada ayaa ah qaabka ugu wanaagsan ee arrintan lagu maarayn karo oo ay beeralayduna wada heli karaan ha waxyeelayn deegaanka ama ha adeegsan wax khatar ku ah deegaanka ama qoysaska quudanaya dalagyada kuu soo baxa waana taas tan mar kasta loogu dhiirigelinayo beeraleyda inay adeegsadaan hababka iskudhafka dalagyada si ay uga hortagaan cudurrada iyo cayayaanka waa hagaag hadda waxaad fahamtay habka iskudhafka dalagyada uu gacan uga geysto wax ka qabashada cudurrada iyo cayayaanka habkani waa kan keliya ee sidaan soo sheegnay dhaqan ahaan loo adeegsanayay sannado badan mar kastana in beeralaygu ka fogaado isticmaalka sunta ayaa ah talada ugu wanaagsan ee la siinayo si uu u dhowro badqabka geedka iyo qofka quudanaya waxa ka soo baxa waayo suntu waxay dilaysaa noole kasta mid geedka waxtar u leh iyo mid aanu lahaynba waana taas sababta loo doorbidayo habab ka duwan adeegsiga sunta si aan macluumaad dheeraada u helno aan la hadalno xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d ee mudane xasan adoo soo dhowaanaya mahadsanid abukar habkan isku dhafka ah waa hab isku dhafa ee lagu maareeyo cayayaanka iyo cudurrada ku dhaca dalagyada marka habkani iyo sunta waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxay tahay habkani isku dhafka ah wuxuu wuxuu xooga saarayaa habab ama uu ku dhisan yahay sidiisaba habab kala duwan oo ah ko wuxuu ku dhisan yahay ugu horeeya tiirka ugu horreya ku dhisan yahay habkan isku dhaf isku dhafkaa waxay tahay dhaqan ahaan in lagu dulliga ama waxyaabaha ku dhaco dalagyadan ku dhaco ama beeraleyda saameyn ku leh beertooda saameyn ku leh ayuu waxaa loo isticmaalayaa in lagu yareeyo ama lagu maareeyo waxaa loo isticmaalayaa habab kala duwan dhammaan hab kasta oo lagu maareyn karo tusaale ka kuwaad waxay tahay in hab dhaqameed loo isticmaalo oo ah kala galo dhulka marka la diyaarinayo kalaba la diyaari dhulka hayjiinka nadaafada lagu dadaalo dhulka la nadiifiyo si fiican loo nadiifiyo cayaankii wixii meelihii uu ku dadaali kara la diyaari dalagyabedel la sameeyo dalagii hore aan lagu soo celinin iyo waxaa la samayn karaa muxuu ahaa in dalagyada la isku day iyo waxaa kaloo jira in la isticmaalo habka labaad waxay tahay uu kudisan yahay nooca isku dhafkaa in noole oo kale noolaha waxaa jira qaar noolahan kale oo adiga ku dhibaaya cayaankaana cunayo kaasoo kale in muxuu ahaa isaga aan la dirin iyo waxaa kaloo jira in la isticmaalo waxa la yihahda biobestic la isticmaalo oo ah in geedaha qaarkood sida geedindigo kolestaal soo qaadanaya in dheecaankiisoo kaleeto marka la tumo la dhiijiyo ama dalagyada geedaha saasoo kaleeto in la isticmaalo oo oo muxuu ahaa beerka lagu buufiyo iyo waxaa kaloo afariya waxay tahay in la isticmaalo sunta laftigeeda la isticmaalo marka afartaas hab oo hadday noqoto dhaqan ahaan hadday noqoto hadday noole in la isticmaalo hadday noqoto geedkii in muxuu ahaa geedaha laftigooda sida geedindigo kale in la isticmaalo intaas ayaa la isticmaalaya habka halka midaan kale sun keliya la isticmaalayo marka waa waa waa ku kala duwan yihiin waxaana fiican runtii noocan i b m-ka intaasoo shay ayaa la isticmaalayaa waxa uunu kaga duwan yahay waxay tahay waxyeel ahaanna waa ka yaryahay maxaa yeele sunta waxaa laga yaaba in qarash badan uu kaa galo tan laakiin waxaa isticmaalaysaa waxyaabihii hawlihii aa qabanaysa beerta adigoo si qabanaayo aa haddana waxaad samaynaysaa nidaamka isku dhafka ay ka faa'iidaysanaysaa taasaana beerta u fiican waayahay noo sharax khatarta sunta ay u leedahay dalagga iyo dadka cunayaba waa tahay ah, sunta waa kala khatarsan tahay guud ahaan sunta waxaa jirta qaar aada halis u eh weliba ah, industries aan warshadaha soo saarayo waxay calaamado ama xardhaan calaamado kalar midabka guduud ama midabka guduud xigeenka oo kaleeto calaamada khatar eh ayaa lagu muujiya taasoo keenaysa marka sumahan in sumaha khatarta ah marka haddii la isticmaalo waxaa dhacaysa marka in in dalagii loo isticmaalayay laftigiisa inuu la qabsado ama sumanka dalagii dalagii loo isticmaalo sunta haddii sun khatar ay tahay waxaa laga yaabaa laftigeeda inay dhulkii laftigeeda sumayso oo dhulkii hoos dhacay u keento ama cudurro ay keento waxaa kaloo jira n geedka laftigiisa lagu buufinaayo ama dalagga lagu buufinaayo laftigeeda waxaa laga yaabaa inay u keento laftigeeda in qofkii cuno inay ku yeelato residual effect oo ah in muxuu ahaa ishag u ururto sun sun ay gaarto saameyn ay ku yeelato sun ay gaarto suntaasna haddii u ururto qofkaasi ama ay gaari karto dhibaato ay gaari karto n qofka marka sumanka qaarad waa waxaa dareemaysaa waxay kusoo qorayaan intaasoo maalmood kadib lama isticmaali karto oo marka la buufiyo intaas meel kadib hala guro marka dadka beeraleyda ma ma fahansana marka sidaa daraaddeed qofka haddii subahaas halis oo kale la- ee, lo- lagu buufiyo dalagii oo qofka u isticmaalo qofka waxay ku keeni kartaa saameyn weynay ku keeni kartaa in muxuu neerfihiisa wax gaaraan inuu u dhintay ku keeni kartaa marka sumanka waxyaabaha kale xataa waxaa ugu sii daran waxay tahay laftigeeda dhulkii laftigiisana saameyn wax soo saarkiisa saameynay ku yeelinaysaa cudurro badan way keenaysaa islamarkaana sumanka khatarta oo la isticmaalaayo dalaga ayayba laftigiisa waxay u keenaysaa in muxuu ahaay cudurro iyo waxa oo kale ay ka dhashaan habkan isku dhafku ma kordhiyaa wax soo saarka beeralayga simbali ha ma kordhinaya maxaa yeele in habkaani isku dhafka ah wuxuu la dagaalamaya waa waa hab oo ugu fudud ee lagula dagaalami karo hadda xilligan la joogo lagula dagaalamo n khasaaraha ku yimaada dalag khasaaraha dalaga ku yimaada waxaa ugu weyn ugu badan waxay tahay ugu badan oo waxyaabaha ugu badan waxaa kamid ah cudurka iyo cayayaanka habkan isku dhafka marka waxaa habka waa uu ka hortagaya ama uu yaraynayaa uu ka hortagaa ama yaraynayaa ama hadafkiisa uu yahay laba shay weyn oo ah in la yareeyo eh, muxuu ahay cayayaanka saameynta uu kuleeyahy inuu yareeyo marka cayayaanka saameynta uu kuleeyahy cudurka hadduu yareeyo waxaa dhacaysa in dalaga caafimaad la uu soo baxo dalagaas caafimaad kalena wuxuu keenayaa in wax soo saarkiisa uu kordho. in dalagaadi aad tacdaysid aad samaysid marka hore howlaha aad ka qabanaysid la saxo n waxyaabuhu u baahan yahay hadday noqoto nafaqadii hadduu u baahan yahay cimiladu u baahnaa xilliguu ku habboonaa in la isticmaalo shaqo walba ama efidkasta ama howlo kaloo la qabanaayo in xilligeedii la qabto sidoo kale in lagala dagaalamo n khasaaraha ku imaanaya kaas oo ah cudurka cayayaanka iyo wixii lamida in lagala dagaalamo haddii lagala dagaalamo n dalagaasi xilli xilligii ku habboonayn oo helo soosaarkiisa uu kordhayo n waxyaabaha ugu ugu horeeya waxay tahay oo keliga uu kordhi karaa waxay tahay in laftigeeda n dhaqan ahaan in muxuu ahay la sameeyo xilli hore oo n roobka uu da oo kale xilli hore in la beero waa tahay dalagyada la isku dhafi karaa waa kuwee kuweese ayaan la isku dhex beeri karaynin adaa maadsan tahay su-aashaan runtii su-aal aada u muhiim waaye ee isku dhafkana sideedaba dalagyada laisku dhafaayna aada muhiim dalagyada isku qoyska isku faamiliga laiskuma dhafi karo waayo hadafkii laga lahay lama gaarayo n dalagyada sida hadda masugada iyo geleyo isku faamiliga oo isku mid ma la isku dhafi karo marka n n hadafkii aan la gaaraynin sababtoo ah dalagaani hadafka laga leeyahay waxay tahay n dalagaani dalag kasta wuxuu leeyahay cudur iyo cayayaan isaga gaar u eh. n haddii marka laba dalag kala duwan kala duwanaado waxaa waa cayayaan kana kuma dhacaya kana waa ku dhaci karaa marka midda kale dalagyada qaarkood waxay leeyihiin mutual relationship waxay xiriir isku danaysa sida digiro oo kaleeto waxay keenayaan n xididada waxay kuleeyihiin uray kuleeyihiin taasoo su- n bacteria ku jirta taasoo marka waxay samaynaysaa nitrogenka inay soo marka faa'iiday u leedaha dhulka waxbay kusoo kordhinaysaa iyadana waxbay kusoo kordhinsanaysaa waa ku- waa ku dulnooshahay marka dalagyada lo- dalagyada nooc isku familiga ah laguma laiskuma dhex beeri karo maxaa yeelay hadafkii isku dhafka laga laaya meesha ka baxaaya laakiin dalagyada laisku beeri karo waxaa kamid ah sida geleyda iyo sinta oo kale in laisku beero weliba gaar ahaan dhulka qaleelka ama qaleel xigeenka waxaa fiican geleyda iyo sinta in laisku dhex beero taasoo marka soo kordhinaysa wax soo saarka xataa laftigiisa kordhinaysa midda kale waxaa la samayn karaa digirta iyo geleyda oo kale in laisku beero ama misgada iyo digirta kale in la isku beero dalagyada noocaasoo kale kala qoyska ah in la isku beero laakiin laga fogaado in la isku beero labada laba dalag oo isku qoys in la isku beero iyo in laga fogaado hal dalag in beerta lagu xiro mahadsanid mudane kaasi waxa uu ahaa xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d
mabaqateen balantiin laheen ma ka baaqateen balantiin laheen hala soo baxee barbaar iyo bilcaani deel abuurkii
haddaba aan dul marno wixii barnaamijkeenna ammaanta uu ku saabsanaa isku dhafka wax soo saarka waxay ka qayb qaadataa maaraynta cayayaanka waxay xaqiijinaysaa badqabka wax soo saarkaaga waxayna yaraynaysaa waxyeellada cayayaanka iyo cudurradu geysanayaan waxaa kale oo yaraynaysaa isticmaalka aad ku isticmaali lahayd beertaada sunta cayayaan dilaha habkan aad cayayaanka ugu maaraynayso iskudhafka dalagyada waa mid khatarta caafimaad ee ka imaan lahayd sun aad ku buufisay dalagga oo dadka gaaraysa yaraynaya sidoo kalena deegaanka u wanaagsan waana hab aad cayayaanka kula dagaalamayso qaab saaxiib la ah deegaanka waa hagaag gabagabadii ayaannu soo gaarnay barnaamijkan waxaa idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyaasha u s ed midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda sweden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gate iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo ah abubakar moxamed dhegaysigiinna ayaad ku mahadsantihiine nabadgelyo